alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira amaa bacd waxaa inoogu dembeeyey baaraka allahu fiikum wayu'minuuna bimas'alati munkarin wanakiir faqradaasaa inoogu dambeysay qaala alimaamu lismaaciiliyu raxmat ullaahi calayhi wayarowna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu tarka alkhusuumaati murannada in laga taga iyo walmiraa'i muranka fi lqur'aani qur'aanka lagu murmo iyo wagayrihi kayrkii oo nusuusta kala ahaaday liqowli illaahi caza wajal waxaana u daliila khusuumaadka iyo miraagaasi in laga tago hadalka ilaahay uu yidhi maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu maa yujaadilu kama doodaan fii aayaati illaahi aayaadka ilaahay ila aladiina kafaruu kuwa gaaloobay mooyaane yacnii wuxuu u jeedaa rabbi jala wacalaa yujaadilu fiiha ay maa yujaadilu fiiha qadar yujaadilu fiiha ay maa yujaadilu fiiha kama doodaan takdiiban bihaa beenin ay beeninayaan oo ay diidan yihiin darteed ugama doodaan aayaadka ilaahay kuwa gaaloobay ee towxiidkiisa iyo kelinimadiisa diidan mooyaane faqradani markaynu soo koobno waxay ka mid tahay arrimaha culimmadii salafka iyo a'immadii qadiiman wa xadiidan kutubta ictiqaadka ay ku sheegi jireen oo macnaheedu uu yahay dooda iyo jaafaajiriqa iyo muranka diinta lagu murmo in la yska ilaaliyo waxaa loo yaqaano kalaamka mutakalimiintu ay la yimaadeenna laga fogaado qur-aanka kariimkaa marka loo noqdana waxaynu arkaynaa aayado ilaahay mujaadalada qudheeda inagu farayo wajaadilhum bilatii hiya axsan walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan iyo aayaad ilaahay jalla wacalaa uu ku dhaleecaynaya cidda la imanaysa sida aayaddan iyo wixii la mid a maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu bal hum qowmun khasimuun sidaa awgeed ba waxaa halkaa ka cad bay ahlulcilmigu yidhaahdeen nooca la diidaya iyo noocaasi layna faray ama la sugayaa inay kala duwan yihiin halkaasay kolkaa si toosa uga soo baxaysaa in mukhaasamada iyo doodu ay laba nooc tahay mid markaa madmuum ahoo xun oo la dhaleeceeyey iyo mid maxmuud ahoo wanaagsan jadalka iyo doodda iyo taagista xujooyinka ee fiicani waa ta xaqa lagu taageerayo korna loogu qaadayo laguna muujinayo waana taa ilaahay jalla wacalaa uu farayo ambiyada iyo dadkii raacay ee ahlulbaatilka ay kula doodayeen aayaadka ilaahay iyo xujajka rabbaaniga ah baadilka ay ku hor joogsanayeen xaqana ay ku caddaynayeen ta madmuumka ah ee xumina waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa soo gudagelaya anwaac waxaa ka mid a khusuumaadka la diidan yahay iyo jidaalka la diidan yahay aljidaalu bikayri cilm wa bikayri basiira cilmi darre iyo aqoon la-aan in lagu doodo oo qofku waxaanu garanahayn maanta oo dhan uu ka hadlo o uu ka doodo allana wuxuu uhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaa kaloo soo gudagelaya aljidaalu bilbaatil baatil in lagu doodo bacda duhuuri alxaq intii xaqu muuqday ee waxa weeye uu caddaaday dabadeed in baatil lagu doodo oo lagu sii dheganaado la ysku dayo in isaga xujooyin loo raadiyo yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayan kaannamaa yusaaquuna ila almowt waxaa kaloo soo gelaya bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofku inuu doodo doodaasna ay ku kalifayso inuu aftahannimo iyo fasaaxa iska baarhbaadhayo iyo inuu doonaayo markaa ammaan iyo waxyaabaha la midka ah riyaa iyo istusnimana arrinkaa ay ku kalifayso waxaa kaloo soo gudagelaya aljidaalu bilmutashaabih in waxa weeyaan markaa mutashaabiha nusuusta mutashaabiha ah in lagu doodo oo la urursado oo dadka waxa weeye lagu dhex faafiyo iyadoo lagu bushinayo nusuusta kale muxkamka ah yah adigu calaa kulli xaal noocyo caynkaasa ayaa jidaalka baadilkaa soo gudagelaya jidaalkan ilaahay jalla wacalaa gaalada uu ka sheegayna noocaasuu ka mid yahay oo aayaadka ilaahay marka loo sheego iimaanka loogu yeedho halkay ka rumayn lahaayeen ee isdhiibi lahaayeen ayay muran iyo waxyaabo kale iyo tanba ka waran iyo waxyaabo noocaasa oo ay waxa weeye xaqa ka horgeynayaan ayay markaa la iman jireen sidaa awgeed baa ibnu jariir aabarigu waa ka odhanaya yaquulu tacaala dikru maa yukhaasimu fii xujaji illaahi wa adilatihi calaa waxdaaniyatihi bilinkaari laha ila aladiina jaxaduu tawxiida waaya almiraa fi lqur'aanna waxaa looga jeedaa ba ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen macni qur'aanka in laga shakiyaba waayahay oo qofku waxa weeyaan markaasi shaki ah qur'aankii uu ka muujiyo waxaa kaloo lagu fasiray almiraa fi lqur'aan qur'aankii in lagu murmo oo waxa weeyaan markaa la yska horkeeno arrinka noocaasina mid saxa maaha qur'aankii in lagu murmo calaa wejhi shak calaa wejhi tashkiik waayo murankaa lagu murmo ee kolba laydhaha kanaa kan ka hor imanaya ee la ydhaahda markaa markaa aayad la sheega laydhaha tan kale maxaad ka leedahay waxyaabaha noocaasi wuxuu waddo u noqon karaa oo uu fari furi karaa in qur-aankii markaa laga shakiyo taasina waxa weeye waa gaalnimo iyo diin la-aan weeye waay qaala wuxu uhi wayuhbituuna markaas sideedaba jumladdaa waxay ahlulcilmigu ugu soo celcelinayaan lianna ahlu sunnaha caqiidadooda iyo diintoodu waxay ku dhisantahay itibaac kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo dadkii wanaagsana ahlucilmigaasay u fahmeen waa inaan markaa rayiga iyo muranka iyo waxyaabaha noocaas ah lala iman ee waa in itibaac la sameeyo oo diinta markaa toos loo raaco wa yuhbituuna waxay sugayaan khilaafata abi bakrin khilaafadii abubakar bay sugayeen radia allaahu canhu bacda rasuulillaahi rasuulka ilaahay dabadii sala allahu aleyh wasalam uu khaliifka ahaaday ikhtiyaari saxaabati khilaafadaa iyo hogaaminta abubakar oo ku guntantay biikhtiyaari saxaabati doorashaday saxaabadu doorteen iyaahu isaga alkanna wuxuu ka gudagelayaa khilaafadii iyo hogaamintii khulafaa u raashidiinkii ay hogaamiyeen dadka muslimiinta ah iyo masaa'il ku saabsan saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim haddii allaba kuu roon yahay mowqifka saxda ah ee laga joogsanayo khilaafadii abubakar bay sugayaan ahlu sunnuhu iyo inuu madaxweynaha iyo hogaamiyuhu rasuulka dabadi ahaa abubakar taana maxaa u dariira biikhtiyaari saxaabati iyaah ama maxay ku guntantay dheh biikhtiyaari saxaabati iyaah doorashada ay saxaabadu doorteen iyo baycoodkay la baycoodeen iyo iskuwaafaqay isku waafaqeen waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan kutubta caqiidada marka la joogo khilaafadii abubakar ma nas bay ku guntantay oo daliil cad baa loo hayay inuu isagu yahay madaxweynaha rasuulka dabadii sala allahu calayhi wasalam mise waa la doortay mise waa la doortay oo saxaabadu iyagaa doortay oo u gartay inuu madaxweynahooda iyo hogaamiyahooda noqdo labada qowlba way jiraan waxaase taxqiiqu yahay ama sida daliilka waafaqsani wallaahu aclam in la yidhaahdo anna khilaafata abubakrin anna khilaafata abi bakrin incaqadat biikhtiyaari asaxaabati wa mubaayacatihim lah sida sheekh islaamba sheegaya raxmat ullaahi calayh waxay ku guntantay doorashadii ay saxaabada rasuulku doorteen ridwaanullaahi calayhim iyo la baycoodkay la baycoodeen hase ahaatee rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam wuu sii tilmaamay oo wuxuu u sii ishaaray saxaabada arrimo fara badan oo laga qaadanayo rasuulka dabadii inuu madaxweyneha yahay abubakar arrintaasina arrin qarsoonba ma ahayn arrin caana oo la ysla wada yaqaano oo xataa la tilmaamay kufaartii inay yaqaaneen iskadaa dadka muslimiinta ahe xataa gaaladii ka soo hor jeeday muslimiintaa ogaa haddii rasuulku sala allahu alay wasalam meesha ka baxayn abubakar halkiisa uu gelayo waxa weeye khaliif isagu noqonayo ya waaye marka waxyaabaha rasuulku ku ishaaray waxaa ka mid a hadalkii uu lahaa markii uu xanuunsanayey ee uu bixi doono aba allaahu warasuuluhu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin aba allaahu warasuuluhu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin ilaah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way diideen abubakar mooyaane ya waa kii yidhi ii keena aan qoraal qoray markii uu xanuunsanayey sakaraadku hayey aan qoraal qoray ii keena oo tii deetana saxaabada qaar ay yidhahdeen rasuulka madaxa xanuunkaa madax maray sala allahu alay wasalam qaarna yidhaaheen maya inuu keena laysyar qabsaday waa kii dabadeetana adigu sidaasaanu ku qorin waxaanu isaga daayay bay ahlucilmigu yidhaahdeen lianna rasuulku sala allahu alay wasalam wuu ogaa inay waxa weeye dadka muslimiinta ahi abubakar markaa dooranayaan waxyaaba badan buu rasuulku sii hore u sii sheegay oo uu hore uga sii warramay oo arrimahaasi markaa ku saabsan soo maqlimaysaan xataa khilaafadii khulafada oo ah kii sii kala sheeg sheegay ya ee rasuulku sala allahu alay wasalam wadaantii uu jiiday isagu dabadii abubakar jiiday dabadii cumar jiiday dabadii markaa cuhmaan jiiday sidaasoo kale waa kii kasii warramayey rasuulku sala allahu alay wasalam waaya waxaa kaloo ka mid ahaa salaadda isaga ayuu u dhiibi jiray oo markii uu xanuunsanayey wuxuu hi dadka ha tukiyo ishaaray ahayd oo alimaamatu fi salaa waxay ahlulcilmigu yidhahdeen waa imaamatu suqra soo maaha oo ku saabsan shanigaa salaada dee oo imaamku markuu dadka tukiyo muhiimadiisu maxay tahay ya waa inuu dadka tukiyo soo maaha waay hogaamintan guudna waa imaamatun kubra weeyaan oo hadday salaad noqoto iyo hadday umuurtii kale diinta noqoto iyo hadday umuurtii kale hadday dadweynahaba noqoto waa imaamo guud weeye ma fahante markaa saxaabadu waxay idhaahdeen waxa weeye mar haddii salaadii uu u dhiibay oo uu diintayadii salaaduna dee waa diintii diintii uu raalli uga noqday annaguna adduunyadayadii waanaynu raalli uga noqonaayo uuna hogaamiya waxyaaba fara badan baa calaa kulli xaal tilmaamaya waay qaala wuxuu ihi uma khilaafata cumara haddana waxay sugayaan khilaafada markaa cumar bacda abi bakrin abubakr dabadii uu khaliifka ahaa radia allaahu canhu biistikhlaafi abi bakrin iyaahu taasoo ku guntantay istikhlaafi abi bakrin abi bakar istikhlaafka uu istikhlaafay markaa uu madaxnimada iyo hogaaminta u dardaarmay iyaahu isaga oo abubakar radia allaahu canhu markii uu dhiman doono xanuunku qabtay ayuu markaa kula ballamay dadka muslimiinta inuu dabadii hogaamiyo cumar radia allaahu canhu wa ardaah markaa sidaasuu madaxweyne ku noqday oo abubakar ayaa u dardaarmay waxaanay ka mid tahay waxa loo yaqaano istikhlaafka ama cahdigu alwasiyana way ka cabiraan waxyaabaha markaa qofku madaxweyne ku noqdo haddii madaxweyne marka uu baxaayo dadka uu yidhaahdo dabaday haddaan dhinto ninkaasa idin madaxweynea madaxnimadu taa waxa weye way ku sugnaanaysa weliba ummadduna waa isku waafaqday cumar radia allaahu canhu ardaah oo laba kumay kala baydhin uma khilaafata cuhmaana radia allaahu canhu haddana khilaafadii cuhmaan bay sugayaan khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan dunuureyn radia allaahu canhu ayay sugayaan biijtimaaci ahli shuura taasoo ku guntantay biijtimaaci ahli shuura kulankay ku kulmeen ahlu shuurihi iyo wasaa'iri lmuslimiina muslimiintii kaleba calayhi korkiisa inuu isagu yahay markaa khaliifka cumar dabadi can amri cumara shuuradaasoo can amri cumara ee asaadirati ka soo fushay can amri cumara amarkii cumar ka soo fushay cumar ibn khaaab radia allaahu canhu ardaa sidaynu ognahay waa la dilay oo isagoo salaad subax dadka tukinaya ayuu nin gaalahoo majuusi ahaa ablay halkaa ka geliyey markaa dabadeetana markii uu arkay inuu socdo wuxuu yidhi haddii aan aanan cid madaxweyne gaara u magacaabin muslimiinta sidaa waxa sameeyey man huwa khayrun minii midiga khayr badan wuxuu u jeedaa rasuulka sala allahu alay wasalam haddii aan markaa madaxweyne sameeyana waxaa sidaa sameeyey man huwa khayrun minii oo abubakar buu u jeeda waa kiinankiisii cabdilaahi lahaa markii rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu soo qaaday waxaan ogaaday buu ihi inaanu cid gaara odhanayn hebela uu hogaami waay xadiidkaasna waxay ka mid tahay adilada culimada leh khilaafadii abubakar waxay ku sugnaatay markaa ikhtiyaar adiladay deliishanayaan baa xadiidkaasi ka mid yihi waxaase ahlulcilmigu ay yidhaahdeen rasuulku sala allahu alayhi wasalama qoraal ahaan ayaanu odhan waxa weeyaan maaragtay abubakar baa dabaday madaxweyne ah oo cahdi maktuubaan jirin laakiin si guud way jirtay inuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam tilmaamay oo uu sii ishaaray abubakar inuu hogaamiye yahay dabadi dadkuna arrinta noocaasa way ogaayeen qoraalkana waxa ka sii ablaqsan oo ka sii xeel dheerba waxa dadku ay isla yaqaanaan ee adilada u haystaan ee caanka ah waay markaa kolkii uu waliilaayey sida aynu sheegnay buu ihi cumar radia allaahu canhu waxaa kaloo markaa uu raaciyey inuu magacaabay lix nin oo iyagu maaragtay cidda hoggaaminaysa dadka muslimiinta ah doori doona marka wuxuu idhi raggaa kooxdaasi uu rasuulku ka dhintay sala allahu calayhi wasalam isagoo raalli ka ah cid kaga xaq leh arrinkan garan maayo marka iyagaa doori doona cumar cabdillaahi bni cumarna wuxuu ihi maaragtay ha idinla ogaada arrinka laakiin isagu shaqo kumala buuri oo tacziye ahaan oo kale isagoo ku tacziyeynaya tacziye uga dhiga iyo sabarsiin ayuu arrinkaa markaa waxa weeye dardaarmay marka ahlu shuurihii buu u magacaabay aye ahlu shuuraha idinkaa sheegaya sheekh lix bay ahayna magacyadoodii kusoo dhawaada aye kutubtii hore o dhan baynagu soo maray fadalu ya baydna waa lagu jimcin jiray sideedana waa loo tirin karaa aye lix bay ahayen soo maha waxa lixdaa kow ka ahaa cumaan iyo iyo cali baa kow ka ahaa cabdiraxmaan ibn cawf sacd ibn abi waqaas zubayr ibn alcawaam طalxa ibn cubaydillaah yani waxa weeye lixdaasay ahaayeen lixduba waa raggii hore markaa saabiqiinta ahaa ayay ku jireen marka calaa kuli xaal cumaanna raggaasi cumar uu yidhi maaragtay doora ayaa dooray dadkii muslimiinta ahaana way isku waafaqeen sidaasuu isna madaxweyne ku noqon uma haddana khilaafata caliyi bni abi aalibin radia allaahu canhu waxay sugayaan khilaafadii cali bnu abi aalib taasoo ku guntantay bibaycati man baayaca min albadriyiin bibaycati man cid baycadood ciddaasoo baayaca la baycootay oo min albadriyiina badriyiinta ka mid ahaatay camaar ibni yaasirin ka bedelo camaar ibni yaasirin baa la baycooday iyo wasahl ibni xunayfin iyo waman tabicahumaa ciddii raacday oo min saa'iri saxaabati saxaabadii kala ahaatay maca saabiqatihi iyadoo lala qabo horrayntiisii uu islaamnimada u horreeyey wa fadlihi fadligiisii markaa calina radia allaahu canhu cuhmaan markii la dilay ayaa isagana lala baycooday cid wakhtigaa kaga xaq lahayd madaxnimada iyo hogaamintuna may jirin waayo wuxuu ahaa afdalu nnaasi bacda cuhmaana cuhmaan dabadii dadka ka ugu fadli badan buu ahaa qaraabadii rasuulkana uu ahaa sala allahu calayhi wasalama sihrigiisii iyo xididkiisiina uu ahaa sidaa awgeed baa badriyiintii iyo saxaabadii rasuulku ah isaga la baycoodeen xataa dadkii waxa weeye kolkii dambe waxoogay maaragtay aan daacadiisa soo hoosgelin reer shaam iyo xaggaasi may sheeganahayn ama kumay andacoonahayn inay waxa weeye madaxnimada ka leeyihiin ama aanu madaxnimo mutaysan ee arrimo kale ayuunbay ahayd waayo saabiqadiisa uu islaamnimada u horreeyey iyo fadligiisa iyo waxyaabaha ku soo arooray iyo geesinimadiisii iyo jihaadkiisii iyo cilmigiisii waxa weeye arrin maaragtay daahir oo la yaqaanay ahayd culimmadii saxaabadana wuu ka mid ahaa radia allaahu canhu wa ardaa sidaa awgeed ba ahlu sunnuhu afartaa khulafada ma kala reebaan yaa qofka dura afartaa khulafada mid ka mida khilaafadiisii iyo hogaamintiisii qofka dure wax ka sheega ee yidhaahda madaxweyne mu ahayn ama imaam mu ahayn ama khaliif mu ahayn yidhaah ama duraana waxa weeye aad iyo aad buu u qaldan yahay waanu lunsan yahay sida aynu waasitiyaha ku soo maray waasitiyaha saynu ku soo maray qofka tacniye khilaafada khulafada mid ka midi fa huwa adalu min ximaari ahlihi cibaaradii axmed qaala wuxu uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu bitafdiili saxaabati saxaabada kala fadli badnaantooda bitafdiili saxaabati saxaabada fadilidooday odhanayaan inay fadli badnaayeen oo kayrkood oo aan fadligaa helin ay ka sarreeyeen aladiina saxaabadaasoo radia allaahu canhum ilaahay uu raalli ka noqday liqowlihi baa u daliila laqad radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday cani ilmu'miniina mu'miniintu id yubaayicuunaka kolkay kugula baycoonayeen taxta ashajarati geedda hoosteeda geeddii hoosteeda kolkay kugula baycoonayeen iyo wa qowlihi waliqowlihi waxaa kaloo u daliila hadalkuu rabbi yihi wasaabiquuna alawaluun wasaabiquuna kuwii dheereeyey khayrka iyo camallada wanaagsan u dheereeyey awaluuna hore ee min almuhaajiriina waalansaari muhaajiriin iyo ansaar ahaaday iyo waladiina kuwa itabacuuhum raacay biixsaanin ay mutalabisiina xaalo ay ku dheehayin biixsaanin wanaag ku raacay radia allaahu canhum ilaahay raalli buu ka noqday waayahay masalada sheekhu uu soo waday halkan uu kaga warrami doonaa waxay ku saabsan tahay saxaabadu guud ahaan waxay ahaayeen jiil iyo qarni bay ahaayeen fadligoodu caanuu ahaa khayru nnaas bay ahaayeen marka ambiyada iyo rususha laga yimaado dadka kuwa ugu khayr badnaa bay ahaayeen إذا رسولك بلها صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واي marka loo soo daadaga saxaabada gudahoodana iyaga qudhoodaa sii kala fadli badnaa oo martabo kaliya saxaabada qudhooda may joogin waxaa dadka qaarkood ay sheegeen baa la yidhi saxaabada inaan la kala fadili karin oo aan la odhan karin fulaan oo saxaabada ka mid ah fulaan kale ka fadli badnaa laakiin taa haddii looga jeedo saxaabada yaan loo kala fadilin calaa sabiili tanaqus walcayb iyadoo barhkood la liigayo oo hoos loo dhigayo oo xaqoodii la baqaasayo wejiga noocaas ayaan loo kala fadilin haddii looga jeedo fa saxiix waa sax oo wejiga noocaasa in loo kala fadilo saxaabadii rasuulku ma bannaana waayo dhammaantood fadli bay wada lahaayeen waxa midaynaysa dhammaantood suxbadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim sala allahu calayhi wasalam inay rasuulka la saaxiibeen mid in yar la saaxiibiyo mid in badan la saaxiibayba ee haddii laakiin loo jeedo lama kala fadili karo ya lama odhan karo fulaan baa fulaan ka fadli badnaa taasi sax maaha kala fadilista la kala fadilayaana adiladu ku soo arooray si guud marka loo eego waa inagii soo marayoo muhaajiriin iyo ansaar kolka la ysu eega si guud iyo maa fadli badan muhaajiriinta ayaa fadli badan waayo jamacuu bayna alhijrati waannusra amaa ansaartu iyagu nusradii bay la yimaadeen muhaajiriintuna nusradii iyo hijiradii labadiiba way la yimaadeen marka si guud loo eego dhan kale marka laga eego saxaabada waxaa ugu fadli badan si guud marka loo eego reer badar baa ugu fadli badan ma fahante reer baycatu ridwaan baa ku xiga culimada qaarna reer uxud bay horreysiiye dhan kale marka laga eego sulxulxudaybiya oo sanadii lixaad dhacay saxaabadii ka hor hortii islaamta ee jihaaday ayaa ka fadli badan dabadii kuwii waxa weeye islaamaya jihaaday sida aayaddii suuratulfatxi ee waasidiya aynu kusoo marray ba ay tilmaamay waay marka calaa kulli xaal si guud sidaasay u kala fadli badnaa marka la eego si shakhsiyaadana dee abubakar baa ugu fadli badnaa cumar baa ku xigay cuhmaan baa ku xigay cali baa ku xigay baaqi alcasharaa ku xigay alcasharatu lmubasharuuna biljanna lixdii hadhay bahe ayaa ku xigay oo ahaa saciidun wa sacdu wabnu cawfin wa talxatun wa caamiru fihrin wa zubayru lmumadaxu sidaasay markaa u soconaysaa waaye sheekhu markaa wuxuu u deliishaday saxaabada qaar fadligooda aayaddan laqad radia allaahu cani lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara waayo dadkaa ilaahay uu qur-aanka ku sheegay inuu raalli ka noqday yaah ilaahay uu qur-aanka ku sheegay dee way ka fadli badnaayeen saxaabadii manqabadaa iyo darajadaa iyagu aan helin soo maaha marka wakhtigaa baycadaa la gelayana dee waa sulxulxudaybiya ahaydoo waa baycatu ridwaanoo kun iyo afar boqol meelahaasay ahayn saxaabadii la joogta way ka badnaayeenba waay axad geedda hoosteeda ku baycoodane naarta geli maaya baa rasuulku yihi sala alla alay slam axad ka midi naarta geli maayo sida muslim saxiixa ku wariyey waay aayaddan kale suuratu tawba qudheedana waxaa laga qaadanayaa inay fadli badnaayeen raggii hore ee muhaajiriin iyo waxa weeye ansaar ka mid ahaa ee saxaabada ka mid aha oo raggii hore ee waxa weeye khayrka u dheereeyey oo hore u islaamay yaa waxaa salafka qaar ku fasireen asaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar inay yihiin kuwii labada qiblaba u tukaday ya intaan waxa weeye salaada loo wareejin ila alkacba ee xaggaa loo jeedsan jiray baytulmaqdis iyo xaggaa yani xaggaa usii jeedsan jiray ayaa bacdu salaf ay ku fasireen calaa kulli xaal kuwaa hore kuwii ka dambeeyey inay ka fadli badan yihiin ayaa ayaddana laga qaadanaya qaala wuxuu ihi waman ahbata allaahu cidda ilaahay sugay ridaahu canhu inuu raalli ka yahay lam yakun ma ahaanin minhu isaga xaggiisa kama ahaanin bacda daalika intaa dabadeed maa yuujibu wax waajibinaya sakhat allaahi caza wajal cadhada ilaahay walam yuujibu ma waajibinin daalika kaah oo raalli ahaanshaha arabi iyo jannooyinka weliba litaabiciina kuwa saxaabada raacay muhaajiriin iyo ansaar cidda raacday ilaa bishari lixsaani ixsaan iyo wanaag inay ku raacaan ma ahaane shardigeed mooyaane faman kaana ka ahaaday min ataabiciina taabiciinta xaaluu ka mid yahay min bacdihim dabadood faman kaana ka ahaaday minad kaasoo min ataabiciina taabiciinta ka mida min bacdihim saxaabada dabadood kaasoo lam yaati aan la imanin bilixsaani wanaagga aan la imanin falaa madkhala lahu meeluu ka galaa ugama banaana oo ma laha fii dalika ay fii dalika ridaa raalli ahaanshaha ilaahay jala wacala waay marka wuxuu halkan tilmaamayaa muhaajiriin iyo ansaar ilaahay jalla wacalaa raalli buu ka noqdo laakiin daba dadka markaa raacay ilaahay jalla wacalaa raalli ahaanshahu iyaga raalli ka noqday wuxuu ku xidhay shardi soo maaha shardigaasi muxuu yahay waaladiina tabacuuhum biixsaan waa kuwa wanaagga ku raacay markaa saxaabada dabadood cidda markaa jannada gelaysa ilaahayna raalli ahaanshihiisana helaysa waa dadka wanaagga ku raacay dariiqoodii ku soo ma aragtaan waaye wuxuu markaa sheekhu halkan waxoogay hadalkaa uu tilmaamay ilaahay wuxuu ka warramayaa inuu saxaabada raalli ka noqday mar haddii ilaahay arrinkaa uu ka warramay taasi waxay tilmaamaysaa inaanay la iman doonin wax ilaahay jalla wacalaa ugu cadhoonayo oo raalli ahaanshahaa hore ee ilaahay uu raalli ka noqday meesha ka saaraya inaanay la imanin soo ma aragtid lamana iman ee dhammaantood toosnaanta iyo waxa weeye dariiqada iyagoo haysta ayay ku godgaleen taasina waxay radin ku tahay oo meesha ka saaraysaa nimanka raafidada la ydhaahda aadka iyo aadka u fog yaa warkooda beentaabay meesha ka saaraysa waxaa kaloo sheekhuu sheegay raxmatullaahi calayh dadka saxaabadaasi rasuulka raacay iyaga ilaahay wuxuu kaga raalli noqonayaa jannada alla sheegayna ay ku gelayaanun yaa inay ixsaan ku raacaan bishardi lixsaan cidda aan haddaba ixsaan ku raacin saxaabada ee iska gees marta bale saxaabada aflagaadaysa bale tidhaahda badidoodu gaalay ahayn ama faasiqiin bay ahaayeen dee kaasi waxa weeye dadka wanaagga ku raacay ka mid maaha waabuu aflagaadaynaya waabuu gaalaysiinaya waabuu tafsiiqinaya wuu takfiirinaya wanaagguu ku raacay muxuu yihi ya wanaagguu ku raacay muxuu yihi kaasi markaa raalli ahaanshaha ilaahay ma helaya soo ma aragtid raafidada iyo dadka saxaabada rasuulka khawaarijiyo kuwii saxaabada ku kacsanaabay ayay radin ku yihiin qaala wuxuu ihi waman ahbata allaahu ilaahay cidda uu sugay ridaahu canhu inuu raalli ka yahay waa saxaabadee lam yakun ma ahanin minhu isaga xaggiisa kama ahanin bacda daalika intaa dabadeed maa yuujibu wax waajibinaya sakhat allahi calada ilaahi caza wajal walam yuujib ilaahay uma waajibinin daalika shardiga litaabiciina kuwa raacay saxaabada ilaa bishardi lixsaani ixsaan inay ku raacaan shardigeed mooyaane waman kaana ka ahaaday min ataabiciina kaasoo taabiciinta ka mid a ama taabiciinta xaala uu ka mid yahay min bacdihim iyaga dabadood lam yaati midaan la iman ka ahaaday bilixsaani wanaaggaasi falaa madkhala lahu falaa madkhala waxa weeye ee gelisi lahu isaga umay sugnaanin falaa madkhala ay kaainatun lah isaga waxa weeye umay sugnaanin fii dalika ay fii dalika aridaa raalli ahaanshaha ilaahay jalla wacalaa gelisa ugumay sugnaanin oo ma gelaya raalli ahaanshaha ilaahay waayo waxaa lagu heli jiray in wanaag lagu raaco isna wanaag kuma raacine waaba kan ku kacsan waman kaadahu cidda uu ka cadhaysiiyo makaanuhum makaanadooda meeshooda min allaahi ilaahay xaggiisa ay ka joogaan iyo sharafta ilaahay agtiisa ay ka leeyihiin iyo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leeyihiin iyo sida ilaahay u ammaanay iyo siduu raalli uga noqday iyo siduu ummadda ka dambaysa u faray inay raacaan dariiqoodii oo waddadoodii ay ka wada dhigtaan arrimahaasi qofkay ka cadhaysiiso fahwa kaasi makhuufun calayhi waa mid looga baqanayo maa shay baa looga baqanaya laa shaygaasoo laa shay-a shay aanu jirin acdaam inuu ka weyni cidda ka cadhoota makaanada iyo fadiilada iyo sharafta saxaabada waxaa looga baqanayaa wax wax ka weyniba aanu jirin ya waa maxay tale waxaas ya waa gaalnimo weeye soo ma aragti cidda saxaabada ka cadhoonaysa makaanadooda iyo sharaftooda iyo fadligooda waxaa looga baqanayaa inay ku dhacaan wax wax ka weyni aanu jirin waxaasoo markaa gaalnimo gaalnimo a looga baqanaya weye maa laa shaya acdama minhu liqowlihi baa u daliila sala allahu alayh caza wajala hadalkuu rabbi yidhi muxamedun muxamed rasuulullahi rasuulki ilaahay weeye waaladiina macahu kuwa la jiraana ashidaau cala alkufaar gaalada waa kuwa ku adarag ruxamaau baynahum dhexdoodana waa kuwa isu naxariisasho badan taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuudi dalika mathalahum fi tawraa ilaa qowlihi laga gaadhaayo wamahaluhum tusaalahooda filinjiili injiil ay ku leeyihiinna ka zarcin waa sidii zaracoo kale zaracaasoo akhraja soo saaray shadahu faraqyadiis oo faaasarahu adkeeyey oo xoojiyey faraqyadii oo fastaklada adkaaday ay khaluda adkaaday oo fasta waa ku qotonsaday calaa suuqihii jiriddiisa kaasoo yucjibu ee yaabgelinaya azuraaca beeratada ay zuraacahu dadkii beertay cajab gelinaya siduu u koraya u adkaanaya u soo biqlaya u isu soo taraya u dheeraanaya marka la eego liyagiida bihim alkufaara ay shubihuu bidalik waxaa saxaabada ilaahay arrinkaa ugu shabahay liyagiida bihim si uu ugaga cadhaysiiye alkufaara gaalada oo ugaga naxiyo iyagu waxa weeye ay uga cadhoodaan arrinka fa akhbara ilaahay wuxuu ka warramay annahu sha'ni iyo xaale ama annahu ilaahay jacalahum inuu ka yeelay saxaabada khaydan cadho inuu markaa ka dhigay lilkaafiriina gaalada inuu cadho uga dhigay kuwa ay ka cadhoodaan oo ka xumaadaan markay arkaan iyagoo kolba soo batay iyo maaragta mahalkan dambe wuxuu xambaarsan yahay tilmaantii saxaabadu ay lahaayeen iyo guulihii ay gaadhayeen oo ilaahay jala wacalaa zaracaasi ayuu ku mahalay waxaynu naqaanaa marka ilaahay roob meel mariyo waxa weeye ama dalagii markaa beeraha lagu rido ee la waraabiyo ama ilaahayba raxmaad iyo roob uu siiyo siirkaasi wuu soo baxaa soo maaha wuu soo biqlaa mar kasta oo biyaha iyo nicmadaasi ay ku socoto uu bataayo uu dheeraadaayo uu adkaadaa oo faraqyada ayuu soo tuuraa oo waxa weeye raashinkuu soo saaraa oo uu baahaayo uu sii bataa soo maaha marka tusaalaha caynkaasi ayaa ilaahay saxaabadii rasuulka ku masalaya waayo markii hore way yaraayeen badaa alislaamu hariiban yaah wasayacuudu hariiban fatuuba lilghurabaa markii hore way yaraayeen mermer iyo labalaba iyo way usoo islaamayeen way soo wadayen way soo badanayeen mar walba awooddooda kordhaysay way soo socdeen way soo socdeen way soo wadeen ilaa heerkaynu ognahay ay gaadheen oy taladii dhulka iyo wixii ku dhadhawaa ay gacanta ku qabteen oy diintii ilaahay faafiyeen oo dacwaddii ay waxa weye meel walba gaadhsiiyeen oo sharcigii rasuulka sala allahu alay wasalam ay ummadda ku dhaqeen oo gaaladii iyo ciddii ay ka hor timaaddo marka ay la jihaadeen oo ay markaa heerkaa gaadheen marka mar walba way soo badanayeen wayse soo tarayeen way sii xoogaysanayeen awooddoodi iyo hogaamintoodu way sii baahaysay soo ma aragtid arrintaasna iyo sharaftaa iyo makaanadaana gaalada iyo inta xumiba way ka xumaanaysay oo way ka xanaaqayeen soo ma aragtid markay meel cusub furtaan markay qaar kusii kordhaan marka qabiil dhami iska soo islaame uu kusii biiro arinta noocaasi gaalada iyo munaafiqiintii xumayd waxa weeye way ka cadhaysiinayso markaa way ka kacay waaya waaya aayaddan markaa qur-aanka ah intaynaan dhaafin waxay markaa ka deliishadeen qayb ka mida ahlulcilmigu waxay ka deliishadeen cidda saxaabada rasuulka u cadhootaa inay gaalatay waayo ilaahay wuxuu hi liyakiida bihim lkufaara faakbara anahu jacalahum haydan lilkaafiriin ilaahay saxaabada rasuulka wuxuu ka yeelay kuwo cadho ku a gaalada oo ay ka cadhoonayaan markaa ciddii saxaabada rasuulka ka cadhootaa gaaladiibaa arrintaa la wadaagaysa soo maaha gaaladii saxaabada ka cadhoon jiray ee ka kici jiray ee ka xumaan jiray baa arrintaa la wadaagaysa ibnu kaiirku waa ka odhanaya xagga hoose uu idinku soo rarayaah wa min hadihi laayati intazaca imaamu maaliku ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال لأنهم يغيظو يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك والحديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم تفسير كيس الصداق يا إمام مالك ما كمده ragga ka deliishaday raafidada saxaabada rasuulka u cadhaysan inay gaala yihiin culimo kalena way ku waafaqeen buu yidhi waana istidlaal markaa cajiib ahoo qiimo badan weeye wa qaaluu waxay idhahdeen ahlu sunnuhu bikhilaafatihim khilaafadii khulafaa raashidiinka ayay markaa yidhaahdeen oo ay qileen liqowli illaahi baa u daliila hadalku alla yidhi caza wajalla wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat wacada allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu minkum aladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimi oo min kuwaasoo minkum idinka idinka mida ee wa camiluu falaya saalixaati camalada wanaagsan ilaahay wuxuu u yaboohay fakhaaaba ilaahay wuxuu kula hadlay biqowlihi hadalkiisuu ihi minkum idinka mida man cid buu kula hadlay nasalat ilaayatu aayaddu ay soo degtay wa huwa isagoo maca nabiy nebiga maciisa ahaaday sala allahu aleyh wasalam calaa diinihi diintiisa kula macoo rasuulka rumaysan oo la jira ayay minkum taasi ku dhacaysa ya waay man nasalat ilaayatu wa huwa maca nabiyi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu alla yidhi bacda daalika intaa dabadeed layastakhlifannahum ha ciddii idinka mid ah oo iimaaniye camal saalixa la timi oo rasuulka la jirta sala allahu alay wasalam hee wuxuu ilaahay u yaboohay layastakhlifannahum inuu uga khaliif dhigi doono dhulka inuu uga khaliif dhigi doono oo taladiisa iyo gacankuhayntiisa iyo madaxnimadiisa iyaga uu dhiibi doono kama istakhlafa aladiina min qablihim siduu markaa uga khaliif dhigayba kuwii iyaga ka horreeyey oo halkay wakhtigii hore gaaladu ka hogaamin jirtay saxaabada horteed gaalaa dee dhulka hogaamin jirtay soo maa dowlado waaweyn baa ka dhisnaay oo gaalo ah sida dowladdii reer rom iyo dowladdii reer frusiya iyo markaa dee qaar kale ma fahanti markaa kuwaa dabadood inay iyaga gacanta dhulka ay ku qaban doonaan iyo taladiisa iyagu ayaa ilaahay u ballan qaadaya layastakhlifannahum wuxuu ilaahay maaragtay uga khaliif dhigi doonaa dhulka kama istakhlafa aladiina min qablihim sida kuwii ka horreeyey iyagaba uu dhulka khaliif uga dhigay dadkii wanaagsanaa iyaga ka horreeyey walayumakinanna wuxuu ilaahay awoodsiin doonaa lahum iyaga diinahum diintoodii oo u makansiin doonaa alladii diinkaasoo irtadaa lahum uu uga raalli noqday diinkoodana wuu makansiin doonaa oo mid ay iyagu ku dhaqmaan dadkooda ay ku dhaqaan oy ummadda ku xukumaan oy dhulka dadka degan ku maamulaan ayaa ilaahay jalla wacalaa uu ka yeeli doonaa walayubadilannahum ilaahay wuxuu ugu bedeli doonaa min bacdi khawfihim baqahoodii dabadood baqahay baqan jireen dabadii amnan ammaan baa ilaahay ugu bedeli doonaa walayubadilannahum wuxuu ilaahay ugu bedeli doonaa ugu bedeli doonaa iyaga min bacdi khawfihim baqahooday baqan jireen dabadii amnan ammaan yacbuduunanii xaalay caabudayaan laa yushrikuuna bii xaala ayna igu shariikiyo lahayn shayan shaynaba markaa waa xaal weeye tacliil oo kale u ah xagga hore waxaa ilaahay jalla wacalaa khayrka caynkaasi uu ku siinayaa cibaadada ilaahay oo keliya ay caabudayaan ay waxidayaan iyo shirkiga fogaanta ay ka fogaanayaan famakana allaahu ilaahay waxa uu makansiiyey oo uu awoodsiiyey biabibakrin asidiiq abubakar asidiiq sababtiisa iyo wa cumara wa cumaana cumar iyo cumaan sababtooda addiina diintii buu awoodsiiyey ha diintii ayuu ilaahay jalla wacalaa awoodsiiyey wacd allaah ballankii ilaahay iyadoo arrintaasi ah waa yaboohi ilaahay hore usii yabohay marka aaminiina xaalay markaa aamin yihiin oo yakzuuna ay ku duulayaan cadowga walaa yuksawna iyaga aan lagu soo duulahay oo wayukhiifuuna ay baqogelinayaan alcaduwa cadowga oo walaa yukhiifuhum alcaduwu cadowga aan u baqogelinahay calaa kulli xaal aayaddan ayuu ka deliishanayaa khulafadii abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo uu inoo soo sheegay cali iyo ee uu inoo soo sheegay madaxnimadoodi iyo hogaamintooda aayaddan uu ka deliishanayaa waayo ilaahay jalla wacalaa wuxuu u ballan qaaday raggii rasuulka la jiray sala allahu alay wasalam inuu talada iyo hogaaminta dhulka u dhiibi doono ciddii markaa wakhtigii rasuulka noolayd sala allahu alay wasalama ee rasuulka dabadii markaa dadka muslimiinta hogaamisay ee dhulal badan furatayna talada isku dubaridayna waxay ahaayeen saxaabada rasuulka abubakar ugu horreeyey iyo kuwaa ku xigay ridwaan ullaahi calayhim ajmaciina marka macnii aayaadkaasi iyo ballannadaa ilaahay jalla wacalaa uu muminiinta u ballan qaaday waxaa laga faa'iidaysanayaa khilaafadoodii iyo hogaamintoodii ayaa laga faa'iidaysanayaa buu sheekhu sheegaya waxaanay ahlulcilmigu tafaasiirtooda ku sheegaan oo ibnu kathiir kuba si wanaagsan uga hadlayaa ballanka caynkaasi ilaahay uu mu'miniinta siiyey ma heleen mise may helin maya way heleen dadkii muslimiinta ah hore saxaabadii rasuulka way heleen arrinka noocaas dowladii ugu waaweynaa waa kuway furtay isku dubariday mudday sidaa ku socoto dadka muslimiinta ay sharaf lahaayeen oo taladoodu iyaga tasaraysa ay ahayd walow dee gaala mar walba ay jirtay iyo maaragtay dowlado ay leeyihiin iyo waxyaaba noocaasi ya haddana muddo dheer baa dadka muslimiinta ay jihaadayeen oy gaalada la jihaadayeen oo islaamka faafinayeen oo meelaha furanayeen oo ay awood lahaayeen oo awoodda ugu sarraysa iyagu markaa ay lahaayeen waa dambe isbedesha ya oo madaxii mijaysu rogay oo dadkii muslimiinta ahaa waxa weeye xaaladaynu maanta dee inaguba taaganahay ay galeen sababtuna maaha ilaahay jalla wacalaa inuu ballankiisii ka baxay maaha waayo ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay waxa weeye laa yukhlifu allahu lmiicaad ha yeeshee dadkii muslimiintaha xaalkoodii markii hore ilaahay uu dhulka ku makansiiyey markuu isbedelay ayaa xaaladoodiina ilaahay bedelay jalla wacala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfus tawxiidkiibaa in badani shirki ku bedeshay ma garata soo ma ogdin dowladdii waxa weeye ugu dambeysay cuhmaaniyiinta de maaragtay iyaduna dhacday markii dambe waxay soo socotay lealkaasay ku abaaddoy ku joogsatay waxyaabihii asbaabtii waaweyneyd ee maaragtay suquudkeeda ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa shirkiyaad madaxdii iyo dadkii hogaaminayey waxay u baydheen markaa khuraafa iyo qubuurta iyo waxyaabaha noocaasay u baydheen dadkuna tawxiidkii ilaahay hadday ku bedelaan shirki shaki ma laha waxa weeyaan markaa inaanay khayr iyo wanaag helayn u fiirsada shardiga yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay tacliil oo kale u tahay hadalkaa hore bay ahlucilmigu dhahay markaa cidda aan ilaahay caabudayn oon tawxiidka toosinayn iyo wixii tawxiidka ka dhalanaya acmaashii iyo khayraadkii iyo waajibaadkii ahaaday de waxa weeye nasrigaa iyo guusha iyo wacdigaa ilaahay ma helayso soo ma aragtid hase ahaatee mar kalea iska soo noqon doontaa oo dadka muslimiinta ahi muddo kasta gooray doonto ha gaadhee markay dib u hagaagaan waxa weeyaan markaa ay khayrkii dib ugu toosaan ee hogaamiye wanaagsan ilaahay dib u soo saaro haddana dib bay usoo noqonaysa khilaafa calaa minhaaji nubuwa dib bay usoo noqon doontaa inagu inaynu gaadhiyen kale allahu aclam laakiin dib bay haddana usoo noqon doontaa khilaafo waxa weeye minhaajkii rasuulka sala allahu alay wasalam ku socota ma fahante taasaana markaa zaman akhirka gaalada iyo aad ula dagaalami doonta ilaa yuhuudda la dagaalami doonta markaa qof waliba waa inuu halkiisa ka dadaalan weeye waay halkaasaynu daynana maanta subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين